أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhornimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee walaayada galguduud ugu yaraan soddon askari oo isugu jira kufaarta xabashida itoobiya iyo kuwa siriibiyiinta kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo gobolka mandheera madaxda kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay inay dhigteen isbaarooyin hor leh iyadoo dadkii ugu badnaa ay ka tahriibeen magaalada muqdisho diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka geystay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dheriyow ee wilaayada hiiraan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo golaha dhaqanka islaamiga wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarle kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wilaayada galguduud ayaa madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ah ka hirgelisay deegaanka garboweyn ee wilaayadaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan iminkana war deg deg ah idaacaddii islaamiga al andalus ayaa booqatay goobtii shalay uu ka dhacay dagaalka lagu xasuugay maleeshiyaadka murtadiinta duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa hadda goobtaasi ku sugan walaalkeen anas alansaari oo aan wax ka weydiinay xaaladda goobtaasi waa mahadsan tahay walaalka maanta waxaan kormeer waxay idaacadda islaamiga andalus ku gaartay duleedka degmada ceeldheer oo beryihii lasoo dhaafay dagaalada ay ka socdeen waxaan booqasho ku marnay goobaha si gaara dagaalada kaga dhaceen ayaan booqasho ku marnay allah ayaa ku munasan waqtiyada waxaa ka muuqanaya midaj fara badan ayaa ka muuqanaya maleeshiyaadka muslimiinta kuwaasoo lagu jira dagaalkii shalay haatan waxaa kusugan ciidamada mujaahidiinta goobaha dagaalada ay ka dhaceen xaaladdan guud ahaana way degan tahay sida la ogyahay deegaanka geerle ee dhaca duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud horaantii bishan ayay duulaan kusoo qaadeen dagaalo badan ayaa ka dhacay sida la ogyahay dhowr mar ayaa goobta lagu jabiyey dagaalo badan oo meedad lagu soo bandhigay deegaanka cosweyne ee wilaayada islaamiga galguduud isagana meedad dhowr iyo labaatan ku dhow la keenay haatanna goobihii ayaan dhex wareegayaa goobihii dagaal ka dhaceen waxaa ka muuqda raadaadkii maleeshiyaadka murtadiinta iyo meedadkoodaba waxyaabay kaga carareen oo raadigooda ayaa meesha yaalo meedad fara badan ayaa yaalo goobta ilaa ku dhawaad sodomiye ayaa dheygu qabanayaan insha allah waxay tafaasiil ka dheeriyiin waa soo gudbinaynaa mahadsanid walaalka faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud warkaas iyo war kaloo ku saabsan ciidamada dowladaha xabashida itoobiya iyo kuwa kenya oo khasaare lagu gaarsiiyey weeraro ka dhacay mandheere iyo gobolka baay waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dhimashada murtadiinta ee dagaalkii shalay ee duleedka ceeldheer ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo murtadiina oo soddon iyo kow ka mid a maleeshiyaadka ridada meydadkoodu ay kaga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale oo murtadiina ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalka ceeldheer ku qanimeystay soddon iyo kow qori iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu saaka dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalkaasi ku baktiyay hal askari oo itoobiyaana waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla itoobiyaana sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada bardaale waxaana dagaalka ku dhaawacmay laba askari oo itoobiyaana waxaana ku gubtay gaari uuraal isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta maayaanfuulka magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal saf ballaarana ku qaadeen saldhigga iyo fariisimaha murtadiinta ee degmada xudur dhimashada waa hal askari oo lagu magacaabi jiray maxamed saney dhaawacana waa toddoba kale dhanka hiiraan qaar xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin buundaweyn ee magaalada beledweyn ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiinna oo halkaasi ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay hal askari oo booliska riddada ka tirsan kaasoo lagu magacaabo cabdigashiin dhanka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka deegaanka qalimow ee shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari dhanka kale gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga dowladda salibiyadda ee kenya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa kamiin ciidamada mujaahidiintu ay duleedka deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ugu dhigeen kolonyo saliibiyiinta kenya bakhtiga waa shan askari oo kufaarta kenya ah oo sargaal uu ku jiro dhaawaca waa toban askari oo isla kufaarta kenya ah howlgalladan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa muujinaya sida uu sii kordhaya dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta jasaaka allahu khayran walaalka madaxda kooxda rajada soomaaliya ayaa la sheegay inay isbaarooyin hor le dhigteen iyadoo dadkii ugu badnaa ay ka tahriibeen magaalada muqdisho cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xilli xaalado adag oo dhan weliba ay waajahayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay kooxda riddada soomaaliya sare u qaaday dhulboobka iyo baadda ka dhanka ah hantida dadka shacabka ah xasan garguurte iyo kaaliyayaashiisa ayaa la sheegay inay dejiyeen qorshayaal ay ku boobayaan hantida dadweynaha iyadoona musuq maasuq ballaaran laga soo wariyey murtadiinta dhexdooda cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xildhibaanada kooxda riddada ayaa xasan garguurte ku eedeeyey inuu isbaaro u dhigtay dhaqaalaha dalka islamarkaana ay maleeshiyaadkiisa geysanayaan gabodfallo aad u daran wuxuu ka shanqariyey kumanaan kun oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho ay tahriib ka doorbideen inay ku noolaadaan magaalada sababoo la xiriira lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay goobahii ganacsihi oo ay ku shaqaysanayeen ummaddan dhibaataysanee dhibaatada haysata ee barkeedna a d bs ku jiro intii kalena dalka qaxooti iyo dibad ugu maqan yahay oo sugaysa maciinka maalin kasta waxaa naloo sheegayaa in lacagihii lagala baxayo caasimadaha dalka oo lagu maalgashanayo dalalka aan dariskanaha oo dalkii ay ka qowsanayaan dadkii inay wadankii inay infestgaraystaan wixii yaraaday ka shaqaysan jireen ay ka wada xirmeen canshuur baad dalkii dhan waxau noqday canshuur service baad ah meel kasta isbaaro waxaa la dhigay lacag lagu qaadayo meel kasta oo dadka ay ka noolaa lahaayeen isbaaro waxaa taha lacag lagu qaadayo waa sidii isbaarooyinka dalka i ooli jireenoo magac dowlad lagu dhiganayo wararka ayaa intaas ku daraya in isbaarooyinka ay maleeshiyaadka murtadiinta dhigteen wadooyinka lagu soo kordhiyey isbaarooyin ay madaxda kooxda riddadu dhigteen shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada iyagoo ku boobaya ganacsatada iyo qof weliba oo ay isleeyihiin jaabkiisa ayay wax ku jiraan waxaa si gaabisa u shaqaynaya suuqyo caan ka ah magaalada muqdisho iyadoona muruqmaal kumanaan ah ay dibadda u tahriibeen xasan garguurte ayaana markii madaxweynaha kooxda riddada laga dhigay bartamihii sannadii labada kun laba iyo labaatanka wuxuu jeediyey ballanqaadyo afka baarkiisa ah taasi beddelkeedana wuxuu kadeedgeliyey shacabka danyarta ah mahadsanid cabdulqani diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka geystay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya abusheeb ayaa warbixinta warkan inoo hayaa ugu yaraan lix qof oo shacab ah ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen intaa in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano shalay gelinkii dambe ay ka geysteen magaalooyinka mota iyo dega mota ee gobolka amaxaarada dad goobjoogayaalaha ayaa u sheegay warbaahinta ku hadasha afka amaxaariga in duqeymuhu ay ka dhaceen goobo ay degan yihiin dad rayid ah taasoo dhilisay burbur weyn goobo waxbarasho ayaa sidoo kale lasoo warinayaa inay ka mid ahaayeen meelaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay burburiyeen duqeymahan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor sidan oo kale ay diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ay dad shacaba ku laysay deegaano hoostaga magaalada bahirdaar ee gobolka amaxaarada weli kama aysan hadlin dowladda etoobiya duqeymahan ka dhacay gobolka amaxaarada laakiin waxaa la rumaysan yahay in weerarada kooxaha hubaysan ee maxaarada ay bilahan kordhiyeen ay sabab u tahay in dowladda etoobiya ay muddooyinkan dambe kor u qaado duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku beegsanayso deegaanada gobolka maxaarada taasoo sababtay dhimashada dad badan oo shacab ah mahadsanid abuusheyba munaasabad lagu sugootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dheriyow ee wilaayada hiiraan yaasir maxamed ayaa ka waramaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبضله إن الله لا يصلح عمل المفسدين munaasabadani oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday madrasada alimaam caasim ee deegaanka dheriyow ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda ka qalinjibisay madrasada alimaam caasim ee barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah فإنا نشكر الله على إتاحة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب القرآن الكريم ممن تخرج من مدرسة عاصم لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ولتحفيظ متون التجويد مثل التحفة والجزرية والتيسير ولتصحيح القرآن الكريم فحصلنا بحمد الله خلال عام ونصفه تحفيظ جميع القرآن الكريم ومتون التجويد وعن ظل غور عظم الحفظ يقظ وانزع من ظهر لفظ ويل واشواظ كظم ظلما اغرق ظلام غفر انتظر ظما فظن كيف جوع السوى عظين ظل النحل زغر في سواء macallim ibraahim maxamed nuur oo ah macalinka madrasada caasim ayaa ka warbixiyey taariikhda madrasada iyo jadwalka wax lagu barto
xafladda oo maanta la qabanaya madrasada caasim la dhahay kasoo qalajibiyeen dafcadii ugu horreysay ardadii oo shan arday ah hadda haddii aan ka warbixiyo madrasada iyo nidaamkii wax uun loogu baranayay marka ugu horreyso madrasada nidaamkeedii oo barashada qur-aanka kariimka waxaa lagu baranayaa riwaayatu xafs an caasim nidaamaadka oo casharada ardaydu u qaataan waxaa ka mid ahaa waqtiyaday soo galayaan labadii iyo tobanka sac oo ugu horeysa subaxdii ilaa saddex sac ay joogaan haddana saddex sac oo kale quraaca loo sii fasaxa waxaa imaadaan haddana afar sac haddana marka casharadii oo axkaamu tajiidka waxay qaataan ilaahay xamdigiisii qur-aankiisaas ay ku dhammeeyaan haddana duhurkiina bacda duhur ee sideed sac ay imaadaan ilaa haddana casarka laga gaaro casarkan jamaacadaha sii aadaan kabacdana waa soo laabtaan ilaa kow iyo toban sac xalaqada saas ay u qaadan jireen waxyaabaha kale meeshay ku barteen waxaa ka mid ah axkaamu tajwiidi sida tuxfaha ay xifdiyeen iyo jazaraha ay xifdiyeen jazariyaha iyo ataysiir fi axkaami tajwiidi iyo kutub kale oo tarbiyada atarbiyat alislaamiya almustawa athaani waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka dharyow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey macalinka inuu dadaalkiisa halkaasi ka sii wado
xafladdan qoraxda badan ilaahaygan soo waafaji ayaan mahad ballaaran u celinayaa bacdigeed macalinkii soo agaasimay ilmahan wax baray xafladan sidaan u dhigay dadkan hadda maaragtay ilmahan qur-aanka siday u akrinayeen qur-aankaas baray waxaan laba sano dhammeyn qur-aanka ay ku dhammeeyeen bacdallaahi halkan waxaan ugu mahad celinaa xafladan maanta ardayda oo shanta cunug ay ku qalin jibisay waxaa kaloo mahad celinaa macalinkii juhdigan bixiyey oo macalin ibraahim maxamed nuur oo ardaydan ku dadaalay oo soo dadaalay oo juhdigan soo bixiyey oo ku sabray asagoo diinta ilaahay ardayda baraayo kuna sabray kuna dadaalay ilaahayna ku guuleeyey madrasada alimaam caasim ayaa ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee ku yaala wilaayada hiiraan kuwooda ugu tayada sarreeya
aad buu umahadsanyen yaasir kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo golaha dhaqanka islaamiga wilaayadaas ayaa kusoo gabagabooyay deegaan ka tirsan wilaayada gedo cazaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey golaha dhaqanka iyo wilaayada islaamiga gedo ay barbar socotay dowro qaadatay muddo toddoba maalin ah xinaafhayeen ku doorteen ayaa ka dhacday deegaanka warguudida hoostaga degmada ceelcad ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo ugu horeyn wax halkaasi kelimad tawciyaa ka jeediyey sheekh maxamed bashaaro ka mid a culimada diinka xilka iyo mas-uuliyadda aada haysaan kuwa gutana allah idinka dhigo waxaa lagaa rabaa marka inaad ummadiina anfacdid diinta ilaahayna anfacdid ood ummadda ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacdid idan marka waxaan idin leeyahay ammaanadaasi kuwa fahma allah idinka dhiga kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaalmeeyana allah idinka dhiga towfiiqdana allah idin waafaji sawaabta allah idinku duwa golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo ayaa soo saaray bayaan ay ka midaysan yihiin kana koobnaa qodobo dhowr ah kow goluhu waxay doorteen afhayeen ku hadla afka golaha labo goluhu waxay si buuxda u taageerayaan kudhaqanka shareecada islaamka ee ka hirgelay walaayaadka islaamka saddex goluhu waxay isla qaateen la dagaalanka gaalada iyo murjidiinta insha allah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo iyagoona sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka muslimiinta lanyar in lan wiin in fadhiga laku staaga la suruma ilaahay kitaabkii la difaca taasa meel kastay roonka buraariyaana unaynama in surugnaa ilaahay idin sheeg laku bilaawo sacadun bilaaba dagaala qaadana marka may golaha adda hortay fadhi inga baaqay walaalayaal ballan iyo axdi qaadni islaamka ballan iyo axdi ku qaadni mujaahidiinta ballan iyo axdi ku qaadni in ballanti un oofini diyaar miyihiiniya dhinac kastoo yeedalati un oofini diyaar miyihiiniya insha allaahu walaalaha mujaahidiinta maylana macagiinga anaasin garab surugna unin intii saacadun ku bilaawatay in ku horraytiba ma ilaahayna ku ballan qaadnay waan siinka garab taagagnaa waxaan u baaqaynaa wiilasha yaryarka ee soomaaliyeed fikirka khaldan la siiyey ee gaalada garab taagan ee maxaanku dhaha murtidiinta ee nala dhashay kuwa waan u yeedhaynaa fursad bay haystaan waan u yeedhaynaa soo taa'i baan leennahay islaamka u imaada haddaad yeeli weydaan waa kama dambaysi waxaan ka fiirsanayna magaalo waa isku wada qarxinayna dhammaan waa dagaalkii ugu dambeeya baan gelina waana ka bixinaynaa gobolka gedo gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa isagana ka hadlay munaasabada kulankan marka waa kulan qiimo badan weeye wixii ka soo baxayna oo bayaanka ahaana dhammaan waa taageersanna saddex iyo tobanka qodob oo meeshaas afhayeenku uu akhriyey wax asaga jeebkiisa uu kala yimid ma aha waxa ragka ay meel kale ka keentayna ma ahan golaha kudhaqanka shareecada islaamka ee gobolka gedo yaa maaragtay yaa bayaankaasi uu ka soo baxa ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abwaanaas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan haddii aan sheeganay ama waxaa waye hub aan garwaaxaysanay ama aanu qaadanay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inaanu difaacno cadowgan horarka ee soo duulay inaan ku sabarno wiilasha mujaahidiinta waxaa weeyaan saaxada hore ku sugan inaan difaaca la galno annagoo odayaal ah oo waxaa weeyaan garkeenna maanta cirro ay saaran tahay inayna arkaan raggii mujaahidiinta ahay oo cadowga horarka hor taagnaa annagoo garabkooda taagan inayna arkaan kulankan ayaa qaybka kulamada ay wilaayada islaamiga gado ay la yeelanayso beelaha dega wilaayada kaasoo looga arrinsanayo garab istaaga shareecada islaamka iyo la dagaalanka gaalada wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan mar kale inoo haya waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool si toos ah ugu bilowday zuulinta waxyaabihii la mamnuucay intii ay socotay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo muddo bil ah ka socotay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada bakool ayaa ciidamo gaar ah oo qayb ka ah al-amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar u xil saartay fulinta howlgalkaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafay howlgalkaasi laga fuliyey deegaanada hoostaga degmada waajid ciidankii fulinayay howlgalkaasi ayaa goob fagaare ah oo ku yaala magaalada buurdhuxunle ku gubay waxyaabihii dhacay iyo gebi ahaan waxyaabihii la mamnuucay waxaana goobjoog ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoona soo dhoweeyey howlgalkaasi kana mahad celiyey raggii fulinayey geeka mayba roognana dafcidii lamaad oo e alamru bilmacruufi ti lahawadi lahaguduggali wakhtigii hore lahaqaadadii sida macnaha mudabal e eelaam dareeri haddii nugaba iyin haddii ulmaa udiingata haddii walaayada iyin howlgalkii oo ha dareeri dafcidii lamaad yahat in gudub ohayna khaasatan degmadan waajid muxaafadada degmada waajid yaba ma in gudub ohayna arag ohayna waxyaabihii oo mamnuucaadkii oo laha aruuri magaaladii laha kubiy meelfagaare lisheeni oo la gubaaw yaa ilaahay subxaana wa tacaala yaana roojii raggii macnaha armoogase ingumi may balena jazaahumullahu khayran alena may kaleba ang mahad nagaane bahda andalus oo islaamka ee kaalantee yeena ku qaadati armoogase in yada gudugal oo maarne may buah muslimiinta meelbiyo roogaan warkaas geysida macnaha yeena ka talagalle jazaahumullahu khayran alena may afjay ka hadlo hayna malaaga afkeysho ka hadlo hayna insha allah si siin bogdin guri majar ilaa walgeysi mana hamladii haytiya dafadi koowaad si siin bogdin ya magaalayaalka liislageysi una taman gobada haduu dhana naftayna qiibolay una kugaada korne kugaadani lan laka kedi mala ragaa mana ilaahay diin sheerina sheegay mamnuuadkan in isku sheekoyay dadka malkediina mani tuulo majarta dabaadi hata gurigaas bay lagal kor wal sheegay mana wala oo lin ogolaan islaamka reebi wal ilaahay raalan kahayn umatun walan sheegay malka kediina ugu dambeyn mid ka mid ah ganacsatadaha oo isna goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey sida uu u socday howlgalka iyo waxyaabihii la beegsanayey anoo ka hadalaw afka ganacsatada runtii goobtan wayba dareertay magaalada buurnhonle iyo nawaahija howlgala ku dareeri howlgalkaas oo ah ee xamladii oo baldhan leh kadigaay in la fuliya maana sida dharka cariiriga ahoo migalka qaadaw sida surwaalo jeeniska oo kale balaanta dharka jalbaabka iyada qaadadaaso dharka kafiifka oo kale xataa dhar oo waxyaabo anshaahume ka sawrinyiino mayba bulshadana aan isku dareemane mayba wax dharaaleen aan isku dhexgeliyaw juhdiwiininka bisada calamada oo kale iyo walsaase ka sawrinyin waxyaabihii balaantaska idaayasi moobeeladii walilamada daawooyinkii aduu waxyaabo kasta oo dhabaataba umutan anshaana faday oo taarigdiyo dhiidi iyo kumadahay maanaha runtii mayba aha sun aragaani sanadaam le iyo howlaka fuliyaayan maanaha qofka madilinseeda mayba wax lan walaasho in kooy hangalink seday salangalink nagaa kadibna maybaas ambaangna leeraay howli maanaha guriga way fatashaay way filigaay marka iyada iyadaan kamahsantinga lena taasi ciidamada ayaa sidoo kale gaaray howlgalna ka fuliyey deegaanka ciilaansaar iyo deegaanada hoostaga sida geliye welay ceeldhanaawe gumaro heshilow ceeldameer halka dhanka buurdhuxonlena howlgalka laga fuliyey deegaanada kale ah garasaaley aleemow goobato ceeljeedow sijo towsiile aarshaame buurcaddey warcaddey jiroon warcaddey macalin weyne tuulo dholon iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga ah degmada waajid wilaayada galgaduud ayaa madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ah ka hirgelisay deegaanka garbaweyn ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo haya xaflad lagu daahfurayay madaraso cusub oo ay wax ku baran doonaan haweenka ayaa laga furay deegaanka garbaweyn munaasabadan lagu daahfurayay madarasada haweenka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud odayaal waxgarad dhallinyaro macalimiin iyo haween madarasatu samaya bintu khayaad ayaa waxaa deegaanka garbaweyn ka hirgeliyey wilaayada islaamiga ee galgaduud si ay haweenka muslimaadka wax uga bartaan madarasada sumaya ee deegaanka garbaweyn ganacsatada iyo dhallinyarada deegaanka ayaa dhiiro geliyey gabdhaha muslimaadka ee madarasada sumaya waxaa loogu magac daray qoyska iyadoo la dhibaateynayo rasuulka uu soo maray ee uu kula dardaarmay samir isbiro iyo aali yaasir qoyska uu yidhi hooyadood ayaa loogu magac daray waxaa loo baahan yahay marka samir dheer inay dumarku adeegsadaan maraaxil badan ayay mari doontaa qofba siyay ku noqon doontaa laakiin haddii lagu samro lagu adkaado aakhir waa laga guulgaarayaa haddii hooyadii dirsi diina ay qaado cunugii dirsi diina uu soo qaado aabbihi uu soo qaado xaafadda layskugu tago gurigaa wuxuu noqonayaa guri nuurka diinka uu ka muuqdo dhammaanna bii-ada dhan sidaa ayay diinku ku wada gaari doonaa dadaal dheeriya ha la muujiyo insha allahu waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay markaskan dhismihiisa iyo furitaankiisa jazaahu allahu khayran marka waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha deegaankan inay waxbartaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba waxay anfacayaan markay waxbartaan waxaa dhacday waagii hore waayihii hore waxaa la dhahay wiila goosgoos noqda markaasuu dugsiga ka jaray habartii adoogana hooyadaa beer jilacsan adoogu ka dhuudhuuntay soo udhudhuumanay u dhuudhuumanayo galabtii yimid maqhribadii war xagaa ku soo daahday dha markaasuu wuxuu dhaha hooyo maanta dhan dugsiga macallinkii nagu kadeeday muxuu ku sameeyey war maanta dhammaanayo subax sida loo wadaan ku daalna haye ama inta kasoo bilowna hooy maqribka markaa marinayo tasaa'iluna keennay ama ilaa iyo tasaa'iluna ninkii berga dhankuwa dugsiba ma tegin maxaa marka ama iyo tasaa'iluna hays waaba isku xigaan haddii cilmi leedama neefaa laga dila lahay cilmi ha la yeesho yaa ama iyo tasaa'iluna xooleen kaga cunin haweenka ayaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka madarasada deegaanka looga furay macalimiinteenna iyo walaalaheena qaaliga insha allah oo waxbarashadaa noogu talagalay inaan juhdi iyo dadaal ku bixinno annagoo gabdhaha garbaweyn jooga ah ilaahay baa ku mahadsan waana u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa markiskeenna insha allah walaalahaygana insha allah inay juhdi iyo dadaal badan ku bixiyaanaan rajaynaynaa insha allah lad maantana walfuraya mar markaska sumaya allah subxaana watacaala nimcadiisa ayay ka mid tahay inaan ku shukrin ayaa nagula baahan yahay marka waxaan leenahay walaalihayna isku soo dabariday oo kasoo shaqeeya arrintan waxaan leenahay allahna ajirkiina ha barakeeya badiya ayna leeyahay macalimiinna loo soo diyaariyey waxaana leeyahay keliya kaaleya waxbarta ayay taagantaa marka waxaan leeyahay nafteeda iyo naftiina walaalihii muslimiinta waxaan kula dardaarmaya inaan wax barano allah subxaana watacaalaana kitaabkiisa aan u istaagno barashadiisa aan u istaagno una kalaano habeen iyo maalin sidaana waxaan rajeynaynaa bilaha soo socda annagoo saan si ka bedelana intaan in ka badan inay kasoo qayb galaan annagoo waxa aan baranay kusoo bandhigayno dhulka cadowga gabdhaha jooga heer waxay taagan yihiin iskadaa inay wax bartaan xataa xijaabkooda lagala dagaalamayo oo ay laleeyahay isqaawiye oo ay taraaxad suuqa la marayaan annaga inaan maanta xijaabkeena qaadano indha shareerkeena aan xirino haddana aan wax goobaha waxbarashada aan u kalahno wallaahi wax kale kuma imaanin allah soo bax uga dhiga walaalahayna mujaahidiinta oo dhiigooda habeen iyo maalin daadine maktabka dacwada ayaa dardargeliyey waxbarashada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud aad buu umahadsan yahay cabdiraxiim warbixintiisana waxay u dambeysay warkeenni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeenna duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu